wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan ayaa xarigga ka jartay mashaariic dhanka biyaha ah oo ka kooban ceelbiyood iyo sidoo kale baraagado loogu talagalay in biyaha lagu keydiyo kuwaasoo laga hirgeliyey qaar ka mid ah deegaanada gobolka daadmareer ee somalilan munaasabadda xarig jarka mashaariicdan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka mid ah maamulka daadmareer iyo xubno matalayay bulshada deegaanada mashaariicda laga hirgeliyey iskuduwaha horumarinta wasaaradda biyaha somalilan ee daadmareer maxamed colaadi ibraahim iyo qadar maxamed cabdi oo ah injineer ka qaabilsan mashaariicda ayaa si wadajir ah uga hadlay faa'iidada mashaariicdan ay u leeyihiin bulshada deegaanada gobolka daadmareer wax weyn dayactir iyo dhoobaqaad bay ku sameeyeen sidoo kale dayactir bay ku sameeyeen goobaha dararka biyaha iyo taangiga solar systemka iyo qarabkaasay ku wada xidhiidhiyeen runtii shaqadaas intay socotay ka wasaarad ahaan doorkayagu wuu caddaa si dhowna waan ula soconnay hadday tahay heer qaran iyo hadday tahay heer gobolba waxaananu ku wada dadaalaynay in wax naafacanle bulshada loo qabto waxa ilaahay mahadiya maanta bulshada hadday ka mahadnaqayaan wixii la qabtay waxaa maanta iyadana sidoo kale farxada oo markii ugu horreysay in ceelal noocan oo kale ah la fuliyo wasaaradda horumarintu biyuhu fuliso ceelkan waxa weeyaan waxaan leeyahay dhaamkan waxa weeyaan bacdii lama dhigin haddana biyihii wuxuu haynaya waqti dheer waxa la waa la garaacay markii dhoobaqaadka lagu sameeyey rollaris waaweyn baa la geliyey markaa biyihii waxaynu ku jiraa imika bishii dhexe ee jiilaal bilowunbaaba inoo hadhay waa suuragal inuu bishaana gaadhsiiyo waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa shaqo midha dhashay runtii oo loo baahnaa haddii ay noocaa waxa weeyaan ceelashu balliyada ah laga wada dhigana waxaanu ka maarmi karnaa bacdii ay maranaysay isla markaana waxa weeyaan duugoobaysay ee kolba beddelka u baahanaysa baaba laga maarmaya waxaanu soo marray koob iyo toban magaalo oo wasaaradda horumarinta biyuhu ay wax ka qabatay iyo w h h oo isugu jira barkade iyo dham barkade iyo iyo dhaamam saa darteed gobolkan guud ahaan haddii aan yar ka bixiyo wuxuu ahaa marka hore biyo la-aan sanadkaas sanadkiisii haddaynu eegno xilligaa xilligiisii wax lagu jira biyodhaan laga soo bilaabo balliga weyne oodweyne ku yaalla oo imika wakhtigan lagu nastay dadkii biyaha gobolkan waxa lagu keeni jiray xilligan oo kale markay taagan tahay burco kaba dheeraa biyodhaan ka dhici jiray halkaasay dadka ku cadibnaayeen ilaahay mahaddii waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda horumarinta biyaha hay-adda w h h gobolkan wuxuu ku calaamadsan yahay biyo la-aan welina biyaha la qabtay saddex meeloodoo meel ma dhamma mashaariicdan ayaa isugu jira ceel biyoodyo iyo sidoo kale baraagado loogu talagalay in biyaha lagu keediyo islamarkaana ay ka faa'iidaystaan bulshada deegaanka